madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe uu heliyo wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiska xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed barre maxamuud ayaa daafuray mashruuca dhallinyarada iyo nabadda ee magaalada jowhar mashruucan ayaa dhallinyarada magaalada jowhar ku xoojinaya doorka nabadeynta xalinta khilaafaadyada iyo maareynta kheyraadka dabiiciga ah sida dhulka iyo biyaha waxaana iska kaashanaya dowladda federaalk soomaaliya maamul goboleedka hirshabeelle hay-adaha i o m iyo faw wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiska xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed barre maxamuud ayaa ugu horeyn munaasabadda ka hadlay isaga oo dhallinyarada iyo dowlad goboleedka hirshabeelle ku ammaanay duurka firfircoon ay ka qaadanayaan sidii loo horumarin lahaa deegaanada maamul goboleedka hirshabeelle mashruucan dhallinyarada dowladda hirshabeelle gaar ahaan ay ka faa'iideysan doonaan qeybtiisa wejigiisa koowaade bilowga ah ee dhallinyarada degmada jowhar ee nasiibka u yeeshay caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle runtii waxaan rabaa inaan sidaas si lamid ah aan marka hore aada oga mahad celiyo madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaabe fursadda iyo juhdiga uu mar waliba siinayo dhallinyarada iyo xoojinta mashruuca waxaad in badan lagu soo celceliyey kaalinta xoojinta dhallinyarada ee doorka ka qaybgalka nabadda iyo isdhexgalka arrimaha bulshada waxaan rabaa inaan marka hore aan dheiraahdo waad mahadsantaa madaxweyne ugu dambeynna madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle mudane cali guudlaawe ayaa u mahad celiyey xukuumadda federaalk soomaaliya oo uu sheegay inay kaalin weyn ka qaadanayaan sidii mashruuca looga hirgeli lahaa deegaanada maamul goboleedka hirshabeelle dadaal badanaa nagala rabaa runtii aadaanu soo dhaweynaya maanta qayb kamida qayb ka mid a mashruucu weynaay ee biyo xireenkii sabuun in qayb ka mida maanta aan daafurkeeda u joogno annagoo ewel asiga dhan daafurnay haddana qayb ka mid ah ee bilaabatay inaan daafurkeedu u joogno runtii aadaan ugu faraxsanahay waa naga go-an tahay mashruucaasu ummadda hirshabeelle wuxuu u leeyahay muhiimad gaar ah sidaad og tihiinba waxaa dhici jiray labada xilli ee marka jiilaalkaana biyo la-aanaa dadkan dalagoodii iyo dunyadoodii u baabi'i jireen xilliga roobka ee barwaaqadana biyihiiyaa baabi'i jiray fatahadii a dhacayso beerihiiyo webigu baabi'inayaa magaalooyinkiiyou qaadayaa wadooyinkiiyou goynayaa nolol kasta ee dadkan ay ku maaragta haminayeenoo baabi'inaa webigaas haddii marka markay biyuhu saa'id naqdaanna mashruucaas kanaalkaas weyn sabuun lagu neefiyo markii loo baahday biyo-la-aantu dhacda lagu soo dib loogu soo celiyo mashruucan ayaa ah mid dhallinyarada ka saacidaya in ay doorkooda nabadeynta xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale maareynta kheyraadka dabiiciga ee deegaanadaasi ka qayb qaataan iyaga oo kaga faa'iideysanaya mashruucan